kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo soyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan alla ma waxaa tahay kuwa dhiiqada qasahay automatically markii gabar engineerin dayaahay gabaray ma waxaad qasaysaa dhiiqadii iyo wixii maa guriba hadda dhagax isguriga istidiyaadegay camal algudhaha ma fahanteed maxay tahay falcelinada ay kala kulmaan bulshada hablaha barto culuumta injineerinka iyo sooyaalkeedii nololeed xaawo jibriil maxamed oo ahayd maamo buraanburta kana tirsaneyd ururkii iswaa'el tabintii soo saare jaanigo ahnaa maxameda farsamaduna waa ibraahim cali soo dhowaada
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeena cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurusubyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goorrow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiaanu la yeelanay injineerid igraan maxamed cali balse markan sooyaalkeedii nololeed xaawo jibriil maxamed oo ahayd maamo buraanburta kana tirsanayd halgamaayaashii ururkii iswaa'el taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yusuf baare xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegaysa xaawo jibriil maxamed ciise qiyaastii kun sagaal boqol labaatankii ayay ku dhalatay tuulada wasil ee galmudug aabaheed waxa uu ahaa sheekh caalim ah iyo gabyaa iyadoo aad u yar ayay noqotay qof tirisa maansada qaybaheeda kala gedisan oo buraanbur u badan waxa ay u dhaxday axmed caalim waana hooyo saddex dhal ah ururkii s y l iyo halgankeedii sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayay timid muqdisho kuna biirtay halgankii xornimadoonka s y l una hibeysay toddoba maanso oo afar ka mid ah calanka ku ammaantay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sideedii ayay qaramada midoobe u asteysay sanadka haweenka kaasi oo hablaha soomaaliyeed u ogolaanaya ka qaybgalka howlaha siyaasadeed cabasho ay gudbiyeen haween badan oo ka tirsanaa leegada waxaa suurta gashay in ergadii laga mid dhigo laba habeen oo kale ah xaawo jibriil iyo ardo dirir golihii dhexe ee leegada ayaa laga mid dhigay raaxo ayaan le oo ay ahayd berigaas madaxa gabdhaha ee leegada intii ay jireen dowladihii rayidka iyo militariga waxay ahayd qof dhaqdhaqaaq badan oo hadba naqdisa wixii ay u aragto xumo dhan bulsheed iyo maamulba ee kasoo muuqanayay dadkii ay ku dhex nooleed waxayse ka digtay qabyaaladda wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgiina waxay dumarka soomaaliyeed maanse ugu dhawaaqday in ay dalka ay raggu burbursheen dibna u hantaan magacyada maasooyinkeeda buugga saa waxay tidhi oo ay ka qortay gabadheeda maasooyinka ay ku soo bandhigtay waxaa ka mid ah waa ii ganuunacaya dhadadii anoo qaba ii dhig madaxayga awr qabiran maahi ciyaarta mingiska odayaasha talyaaniga raacsan waa noo xarago soomaaliyee isdaa calanka soomaaliyeedow riyey ila tahay dushaad fuusha waataa quruxdii daco saaxiibad odayaasha inaxa qiray gabdhihii isku duubnaa cismaanow gaajisee ku hari dhib badan baa ina sugaya habeenku waa garab rabbiyow ha ii caroon isbitaal madiina gaabow dagaalka sokeeye cabudwaaq xaabaley silaca soomaaliya qaabiil iyo haabiil qaxootigii kanada nolol qurbo waxaan ku riyooday aafada gudniinka hablaha iyo kuwo kale qaar ka mid ah maansooyinka xaawo jibriil maansada koowaad waataa quruxdii waa buraanbur ee kun sagaal boqol lixdankii markii calanka soomaaliyeed la dowladeeyey u tirisay weli ma ay quusan nimankiina qaybsan jiray qamooyiyo ciil rag baa maanta qada dhadhamin ee waa taas quruxdiiyee soomaaliyey qabsada kurtin qalab qaata oo dowladnimo qasdiya oo yaan qoryaha loo qaadanin ee waa taas quruxdiiyey soomaaliyey qabsada markaan isqalayno cadowgeennu waa qoslaa ee waa taas quruxdiiyey soomaaliyey qabsada maansada labaad calanka soomaaliyeedow calanka soomaaliyeedow carshiga kanuur cirkaad u egtahaye rabbiyow lagaa cabsado ana uu kugu ceeshnay ilmahaa kugu cayili cirkaad u egtahaye rabbiyow lagaa cabsado geerideeda saddex iyo tobankii setembar labada kun koo iyo tobankii ayay ku geeriyootay magaalada toronto ee dalka kanada كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة wax kastoo la bilaabo bisanka u horeeyo badbaado allaalehe baytul shifa herbal waa mid loo bogay baytushifaa herbal boogmeel ku taaliyo baabasiirkay daweeyaan geestaanku ba'sadiyo egfashinkaay bogsiiyaan hal beeg cabiran iyo herbalkaad u baahnayd baytul shifa waa ku diyaare bulshoy la xidhiidha dhakhtar loo bogayo wax badan dawaynta bulshay ka yaqaan baa baytushifa ku diyaaree baxoo hadda gaara xarunta takhasusiga ee baytushifaa herbal waxa aad ka helaysaa daweyn herbal casri ah waxaana ka howlgala sheekh mukhtaar maxamed ibraahim cudurrada lagaaga dawayn doono waxaa ka mid ah dhammaan noocyada kala duwan ee baabasiirka galaha iyo dhabar xanuunka noocyadiisa kala duwan egfashinka rag iyo dumar geestaanta iyo xididda xanuunka sidoo kale baytushifa waxaad ka helaysaa masage toobin casri ah waxaana lagugu diyaariya xabasowdo nadiifa malab saafi ah saytu saytuun taya leh saliidaha timaha u fiican iyo kremis laga sameeyey herbal waxaana laguu samaynayaa qiimo dhimis aad u weyn baytushifa waa laba qayb waxaanay ku kala yaalaan bakaaraha boosteejadii hore ee gubta iyo waddada makaal mukarama waxaanay dhanka qorax ka soo bax ka xigtaa hoteelka makaal mukarama ama wa ibirle xal shan lixdan iyo saddex toban toddobaatan iyo kow ama ibirle xal saddex lixdan iyo shan labaatan iyo kow labaatan iyo labo ama ibirle xal labo afartan iyo shan soddon iyo saddex toban iyo toddobo
markan anu imaanu falanqaynteenna hablaha inta u tallaabo qaaday ka dhabaynta barashada tacliinta ayaa sannadihii ugu dambeeyey sii kordhayey taasoo dadka qaar ay u tiirinayaan fahamkii laga qabay waxbaridda hablaha inay isbaddashay waxaa goobaha tacliinta gaar ahaan fasalada qaar la arkaa in ay ku badan yihiin hablaha inkasta oo heerka darajada koowaad ay habluhu u badnaayeen caafimaadka barashadiisa waxaa waayadii dambe soo kordhaya in kulliyadaha qaar ee loo xaglin jiray in ragga ay la gaar yihiin ay ku soo kordhayaan gabdhaha sida cilmiga kombiyuutarka aitiida iyo injineerinka gabdhahaasi waxaa ka mid ah igraan maxamed cali oo wada daraasadda injineerinka waxa ay ka mid tahay shan hablood oo fasalka la dhigta sagaashameeye rag ah toddobaadkan ayay marti inoogu tahay barnaamijka ikraan oo aan kala sheekaysannay sababta ay hablo badani uga weecdeen kuliyadaha loo xagliyo dhankooda sida caafimaadka waxaa qudheeda ka dambeeyey in ay doorato kuliyadan caqabadaha ay la kulantay iyo weydiimo kale oo aan hordhigna ayay inooga warcelin doontaa balse ugu horrayn soo dhoweyn kadib waxa aan hordhignay weydiinta ah sida ay ku timid doorashadeeda kuliyadda injineerinka bismillaah oo ku dhowahay nomaasanta walaashay macaan magacaygu waa ikraam xaba cali injineer ikraam mariise loo garan ogyahay walaahi ku faraxsan horta barnaamijkiina inaan kasoo qeybgalo sharafeena ii tahay mideeda kale haddaan yacni sharaxaadkaas iyo sida iigu timid kuliyadda injineerinka walaahi waxawaaye nidaam wadankeena uu yahay wadan yacni dhanka dhismaha dhan walba ka horumarsaneen reesonkaas dartiisa waxaa go-aansaday in yacni wadanka bun haddii labaa bedelkiisa la helaayo in aan bedel aan raadiyo bedelkan wuxuu noqday inaan yacni dhismooyinka aan bartan fahamte marka aadna waxaa u jeclaa yaraanteeda in mar walbo aan ragga la tartamo ragga la tartamo marka fikradeeda yaraanteeda iyo waxaa islahaadeen yani baahida wadanka ka jirtay marka sidaas darteed baan ku doortay amaahaan ku xushay kuliyadda injineerinka waayahay ikraan iminse gabdhood ayaa iskaga diiwaangeliseen sanadkii koowaad markii jaamacadda iska diiwaangelinaynay sanadkii koowaadba jaamacadda ku dhawaad dhowr gabdhood aan ku bilaabnay ilaa aan ka gaareynay tobanaad kor adii toban gabdhood kor baan u dhaafaynay marka waa kaasaa waa gartay hadda tiradii aad ku bilowdeen miyaad weli ku tihiin mise wallaahi maya kumana nihin sababta waxaa waaye dee waxaan waa jaalanji ina caqabado badanyihin fahamtay marka tiradii oo tobanka kor u dhaafayseen ku bilaabna wallaahi hadda waxaan nahnay ama inta hablood aan nahnay waxaawaa shan gabdhood ani markaan isku daro marka tiro shan qofood aan hadda fasalku fadhinaan fahamtay
kubiirada kuliyadan hablaha kuma badna maxaa u sabab ah walaahi sax waaye sababtaysan kuliyadda hablahan ugu badneen kuliyadda injineerinka waxawaaye badanaa dumarkeena waxaa waxay u badan yihiin dhankan caafimaadka iyo kuliyadaha kale ee businesska oo kale wayna yar tahay kuliyadan inay dumar badan soo galaan walow hadda aada u badanayaan maadaama yacni xoogaa dhaliilka badnaa aan ugla haayay ee xoogaa naga sii yaraanayso walaahi sababtan wax kale ma ahan ee dumarka ugu badnayn kuliyadan waxay tahay yacni dumarkeena badanaa meeshaan waxa u badan rag marka wax hadalka la waxaa waaye maxaa kasoo doonayseen shaqooyinka ragga marka badanaa saasa u badan sababtaas yani u sababeyn karnaa dhihi karnaa reesonkaasn kuliyadan dumar badan aysa ugu jirin misaablaha aysa ugu badneenba dadka maxaad kala kulantay markii aad bilowday daraasadaada dadku waa iska laba nuuc mafaante kuwa ku dhahayaan waaw gabar miyaa maasha allah strongi way adagtay ka hor inay kuliyadan barato shaqadan wey yani shaqo aada u adag waayo yacni kuwa ku dhiirigelinayo oo ku dhahaya maasha allah hore u soco dadaal iyo dadku dhahayaan dee aa gabar baa tahay maxaad ka doon allah ma waxaa tahay kuwa dhiiqada qasahay automatically markii lo gabar engineerina nayaahay gabaray ma waxaad qasaysaa dhiiqadii iyo wixii ma guriba hadda dhagax guriga istidiyaadegay camal algudahan fahantay marka markaa bilaawaye hadalada dadka la kulmay labadaas ba iskugu jireen haddana ilaa haddana yacni stiil weli isma bedelino weli daraasadii baan ku jirnaa mafahante marka weli hadaladiiyaa socdaan oo negativeka iyo positiveka iskugu jireen
ikraan wiilasha aada isku galaaska tihiin qaab sidee ah ayay idinla macaamilaan
wiilashaan wax la barano walaahi aada horte waxawaaye u wanaagsan yihiin maasha allah waana ilaa hadda waxaa nagu sii celinaya inaan facultiga sii jeedno oo yani hamigaan umaan kasii dhaweynayn ayaga yacni sabab ah maadaama aan gabdhihii ku yarnahay ayagana ku dhawaad sagaashamiyey gaarayaan anagana baansho qofood iskanahani mar walba waxyaan ka helnaa dhiirigelin dhan walbo inay yacni na siiyaan focuska annaga ee dhahan wax walbo yacni barbaability gabdhaha gabdhaha gabdhaha gabdhaha fahantay meeshaas markaa waxaa ka helnaa faa'iido fara badan Een, walow yacni eesay ee iska yartahaba marka mararka qaarna waxaan ugula tiriyaa mataqaanaa Yani waxaana dhahaa ow ow, kuwaan toddobaatii shan waan fahantay raggiisa ay ula noolaayeen dhaqanadii raggay barteen marka wiilasha si wanaagsan inoo soo dhaweeyaan Een, heer waxaan gaarnay yacni sidii aan isku dhexgalnay inaan noqono dee dad oo walaalo ahoo mararka qaar asxaabta rag saaxiibadooda inoo tiriya ma fahantay marka waxaa waa maasha allah ayaga boqolkiiba boqol waxaan ka heli lahaa wax yacni positive ah maana jirto wax negative ah maasha allah aaday noo soo dhaweeyaan Een, radul ficilkooda ama la dhac- la tacaamulkoodana aada u wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waana waxaan dhigi kara waa sababta noogu sii haynaysa meeshaan joogisteeda ama daraasadan inaan lasii dhamaysano culumta aan diyaarinayno marka marka waa kaa saafayo waayahay aragtida ah in gabar ay injineerin barato laguma aamino xirfadeeda mustaqbalka waa sidee walaahi waa aragti aada u qurux badan waayo injineerinka markii lagu dhahayo dhismaha yacni aada u fara badan tahay mafahanti marka qeybaha anaga hadda baranoo kale waa qeybo dumarka loogu toogalay yacni in maantay waxyaabaha qurquruxda badan oo designerka dumarka aada ugu fiican mafahanti marka su-aashaad ah yacni in aragtida gabdhaha injineerinka barto lagu aamino xirfadda mustaqbalka waa sidee anaxas leeya boqolkiiba boqol waa aragti aada u wanaagsan waana rajeynaa waana soo dhaweyneynaa inay yacni dad intooda badan isku raacaan walow intooda badan hadda aysan isku wada raacsaneyn ma adiga iyo doorashadaada ku timid mise waalidka ayaa qayb ku lahaa maya wallaahi eh, doorashadeeda ku imaaday doorasho waalid kuma imaan sababtoo ah su-aasheydii daatay hadal aan soo dhaha jirtay yani waa waxaan yaraanteeda jeclaan fahamtay marka mar walba waxaa jirto jaalanjiyo fara badan marka ani mar walba waxaa jeclaa in jaalanjiyada adag ama self problemska ina xalin fahamtay so marka maadaama tanna adag tahay dumarkana ku yaryihiin risuunkaas ee ahayd marka marka anaa doortay doorashadeedina ku timid marka waa kaas doorashadaadii kuliyaddan injineerinka waalidiintaada markii aad u bandhigtay miyay kugu diideen mise soo dhoweyn ayaad kala kulantay walaahi aada su-aal u wanaagsan waaye maasha allah Ee, walaahi markaan dugsigaygii sare dhameeyey waalidiinteeda waxaa waaye walow hore usii ogaayeenba Een, dugsigaygii sare markaan soo bilaabayay waxaan baranayo waayo qofka habdhaqankiisa iyo wixiisa dhan waa koo la la dhagoo ogaan karaa no mar walba waxay dhihi jireen tan nin nin nin ninka ah ali dhijirin baandarga marka dhameeyeyna fikradeyda hore waa hore oo maadaama usii haysteen waxaa leedhahay dee ma hore usii wadanaysaa hamigaagiya kasii dhabeynaysaa mise facultyka laga diyaarinay marka waxaan dhahay meeshii shalay waa digoogeedina weli jiraa marka aada iisoo dhaweeyeen een, labada dhinacba hooyo aabe wayna igu dhiirigeliyeen ilaa maantana heerkan ayaga ilag taagsan oo mar walbo mararka qaar waxaa jirto een, xanuun yar aan ku dareema bacanta maadaama shaqada aada u fara badan tahay dhafar badan leedahay habeenkii dhana soo jeeday haddana ma- maalintii daraasadii sii aaday haddana daraasadii aa kusoo daahay gelin dambaa ka imaanee guriga markaa imaatid dana daraaso kalaa beri lagaa rabaa iyadiiyaa diyaarinay soo shaqadiyaa shaqo kale kuusii dhalayso oo jaanis laga yaabo afar habeen isku xigta inaada seexan fahanti ama hurdadaada ee yartahay kale inaa aa maalinta kale xanaaqaa dhaho hooyo anii igeesa fakultiga dhinaa bedesho hooyo nasiina waa la asnaan fahanti markaasaa la dhahaa hawadi hadal dhahdaa jirto markastoo waxay dhahdaa sharafta gaari maysid ama guusha gaari maysid ilaa aad dacarta leebto yacni qaraarka dacarta wax ka yani wax ka qaraar badan male ilaa yacni dacartaas wax ka wax yani qaraarkaasoo kale lamid ah aad soo dhadhamiso guusha aragtid gaari maysid marka waxyaabahan yarka isku daalin mafahanti markastoo project aa dhameeya ama shaqa aa soo qabto aa dhow alxamdulilah seexana kaasay dhihi jirtee yacni ilaa haddana ay dhahdaa fikraan weli guul way dambeysaa oo yacni guush weli xagga sii jirta mafahanti marka maasha allah ee waalidiinteeda waxaa kala kulmay waxaa waaye marka dugsigeyga sare dhameeyey inay maadadeeda igu sii yani waxaan rabay inay igu sii garab siiyeen ilaa haddana ay dhiirigelin iyo dhan walbo garab istaaga ay ay siiyaan mararka qaar wallaahi een, maxaa xasuustaa semesterada lasoo dhaafay shaqooyin aan qabanayay oo yacni ilaa waagi igu baryahay maadaama aan gabar ahay xilligii dambe ay guri keliga kasoo jeedoo kale ee hooyaday garab igu siin jirtay inay xilligaas ila gaarto yacni si aan u dareemin boorin oo kale ila sheekeysato yani intaas waxaad dareemaysaa yani meeshaas inay aan ka heesto dhanka waalidka yani waxawaaye dhiirigelin aada weyn motivation marka ilaaha noo daaway waalidiinteena marka waxawaaye boqolkii boqol waxaa ka helay waxaa la dhahayay waxawaa dhiirigelin aada wanaagsan aadayna iigu soo dhaweeyeen inaan doorto kuliyaddeeda aana ka dhabeyn fahanti ilaa haddana iigu garab siinayaan waa gartay hadda weli ma isku dayday inaad ku shaqayso walaahi hadda weli xoogaa maadaama weli daraasada ku jirno dee maadaama haddana anaga qaybta horta designaga aan barano oo adag ku dhex jirtidba aada sii shaqeyn kartid laakiin weli waxawaaye caqabadee yara iska jiraan weli si oo yacni daaragtilia umaana shaqeyn laakiin in daaragti ibaha inaa uga shaqeeyay wayna dhacday laakiin si daaragtiliya maya maan uga shaqeyn weli maxaa keenay in waayadan dambe ay habluhu ku biiraan kuliyada awal ragga lagu yaqiine waxaa keenaya waayadan dambe inay hablaha kusoo biiraan kuliyadda oo owl hore hore ragga lagu yaqaan waxawaaye ama anii aan sheegayaaba ama ay ila tahay fikradeeda in wadankii xoogaa experience fara badan heleen dadkii yani jaamacadihiina yani ay helayaan gabdhaha ardayde oo soo dhaweynayaan maasha allah macalimiin arday ba iskadaa macalimiin aada u fiican jaamacado oo maadadii tayo fiican u leh oo yacni awood badan u leh iyo waxawaaye aday dhan walbo ay u helayaan dhiirigelin fahanteen marka dhiirigelintaasaa waxay keentay bulshada ka heleyno walow negative positive iskugu jiraan positiveka aada ugu badan marka experiencekaasna waan u sababeyn karnaayo waa dhihi karnaa waayada dambe yacni gabdhihii waxawaaye baaritaan badanay sameyn fahamtee waxoogaa waxaa lagasoo waxaa laga soo hoosbaxoyaa gabar si walba wax u barata jikaba u dambeysaa jikaa u dambeysa yani hadalka ah in xoogaa lagasoo yarex yani lagasoo ilbaxayo marka maadaama horta anaga soomaali iskalaanay hadalkaasna umar walba nugula dhaliila haddaan dumar nahnay aad baad dareemi kartaa yacni gabar wax baranaysa hadaladaas lagu dhahayo waxay dareemi karto laakiin hadda xoogaa maadaama hadalkaas uu yara yaraaday oo dadkii dhan ay wada noqdeen dad wax wada barta sababtaas marka keenaysa inay gabdhihii waayada dambe aada ugu soo bataan kuliyadihii ragga lagu yaqaanay ama bushishanadii ragga lagu yaqaanay inay yacni ragga wax la qaybsadaan isku dayayaan mafahante waayahay adiga ahaan maxaad ka rajeynaysaa culumtan mustaqbalka ani ikraan ahaan eh, waxaan ka rajeynayaa insha allah mustaqbalka dhow weliba in aan horumarkayga dee hore soomaaliya u tiri meesha ka muuqa ama ka maqno in horumarkayga laga dhex arki doono wadankayga insha allah disaanada wadada marka mareelin oo engineer cram ingiriisay baa waxaan disaan garaysay ama yaa gurigan ayadaa disaan garaysay wadadan ayadaa disaan garaysay insha allah waana sugaa mafahante gabor walbo engineerinka igula jirta mawjadan waxaan u rajeynaa ayadana riye walbay leedahay inuu ilaah rumeeyo anaga dhanna ilaah inuu noo wada rumeeyo marka ani ahaan waxaa ka rajeynaya mustaqbalka dhow weliba waa sidaas in yani meesha aan ka muuqdo waa tahay aadaad u mahadsan tahay ma jirtaa tala aad siin lahayd hablaha kaa dambeeya ee doonaya inay ku biiraan kuliyadaha ay habluhu ku yaryihiin waa mahadsantahay walaashii macaan ani ahaan kiikraan ahaan waxawaaye waxaa u sababeyn karaa isleeyahay wax badan in la fahmay in yacni ragga wax lala qiimsan kara fahantee mar hore waana la xoogaa xoogaa gacan badaxeysa jira fahante alxamdulilah laakiin kuliyadaha dhammaantoodana waan dareemi karnaa hadda inay aada dumarka ugu soo badanayaan hablaha waxawaaye sababtaasna waxawaaye halheyska dhex jira wadanka isticmaali jiray inuu sii suulayo mafahante oo markaani aqoonta ay siyaaday marka markaan aqoontiyaa dadka cilmigiya markaan hagaweyo maan xirigii jaahilnimada mafahante markaas reasonkaas usabeyn karnaa ani ahaana walaahi gabdhaha hadda wadada kusoo jiro ee doonta weli aan soo raacin waxaan kula tali lahaa mawjadaha aada u fara badan yihiin dhanba dhanbay doonta kuula liicaysaa waxawaaye gabdho u ad adag noqdo oo markaad doonta soo raacdaan sida gabdho badan ku dhacdoo kale ha noqonino diba u goranin mafahanteen caqabad kastoo ama jaalanj kastoo ku imaado yacni exabti garee wax un ka qaado kadibna safarkaaga sahay uga dhigo mafahante marka insha allah waxaan ii rajeynayaa inaa noo soo imaan doontaan fakolti kastoo ragga ay ku badnaayeen kaan jooga iyo kuwa kaleba in aa midkaa doonataanba aan soo dhaweyn doono insha allah da kuliyadeeda igu imaaneysaan iyo leerigana aada baa idin soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waxawaaye dee waa iska fududahay ma ahan sad u haysataan gudaha markii aada uga jirtaan iyo markaa madaalka taagantiin kala duwantaan baanti insha allah waxaa rajeynaya inaad gudaha soo geli doontaanoo wax badan inaad ka faidi doontaan insha allah hadalka kale aan ku darsanayo waxay tahay un hadal un haniigla sheega un ha usoo gelinin yani ficil usoo gala macnaha hadal hortiis ficil ficil dabadii wax sheega mafahanteen marka insha allah saasaa rajeyna inay ila fahmi doonaan ayagana dee gabar walba farinteeda gaartan waxaan rajeynaa inay meel ku qoran doonto hadaladii aan siiyey anigana ay noqdeen yani safar fiican iyo sahay fiican oo safarka ay ku heliyaan marka insha allah waan isoo dhaweyneynaa
alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeenu dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diideeg fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibaya u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dhiraandhiriyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareerka hamiirida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda cambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix xal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix xal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal
aaday u mahadsantaha injineered ikraan maxamed cali oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaana ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah sidaasii nabadgelyo